markuu wadani joojiyey wada shaqayntii komishanka la lahaa taasina waxay ku timi march siddeed bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashada xeer tuwanti ayaanu annagoo xeerkaa raacayna aanu cabasho ka gudbinay komishanka siduu xeerkuna farayo cabashadaana madaxweynahaanu u gudbinay madaxweynuhu tallaabadii iyo brosijirka xeerku farayay muu samayne isagaa jawaabay waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadaydaa baadhitaan ku samayso wixii baaritaanka ka soo baxana uu madaxweynuhu ku go-aan qaato qodobada kale ay sheegeen ee ah saami qaybsiga miisaaniyadda diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin waxaasoo dhamme dee wax uu dani shuqul ku leeyahay maahe waa xil xukuumaddu lahayd intaasaanu dadku iftiiminayn
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kale aad sheegtay in wada shaqayn la-aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaadhaan bixiyayaashu yidhahdaan lacagta la bixin maayo haddiidan waxba isla afgaran oo qodobka laftiinu xaggiina soo marayo ma soo marayo waxa weeye qaadhaan bixiyaashu waa xoogaal niman indhaha camud lagaga shubi kara maaha madaxweynuhu maruu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala diro guddida isaguna wuxuu ku doodayay in guddida kala diristeeda sharciyo nidaam loo marayo idina sharci baa leedihin sharci iyo sharci baa qolo waliba leedahay halkaa halkii salaada ku xidhmalaada madaxweynaha labaa labaa ka khaldan mid waxa weeye annagu markaanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynahan madaxweynaanu aqoonsannahay anna waxaanu ka cabanay waa komishankaa hawshu soo qabtay baanu ka cabannay annagoo sababaynayna inaanu hawl damba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa oo intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadha waxa waddani ka cabanayo xadgudubyadaa ku kacay commishanku xilgudasho la-aanta uu sameeyey khaladaadku galay waxaasoo dhan intuu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo ha la kala diro iyo yaan la kala dirin isagii baa jawaabay laakiin xisbahaan idinku maydin odhan waanu caabananaa harusheeda hala baadho idinku waxaad tihahdeen guddidan ha la kala diro kala diristeediina in jid loo mara buu xaggii xukuumadda aan kuu saxo tacawud afar iyo toban boga oonaan saxaafadda la wadaagin inaynu isagoo ku socodsiinay siduu xeerkuna farayo ayaanu u diray dacwaddii xoo kama soo qaadin cidlo kamaanaan keenin haddii nalagu raacayo haddaan nalagu raacaynba afar iyo toban bog iyadoo ah oo sababaysan oo xilliyaysan oo marxaladahay soo martay halkay ka dhacday goobahay ka dhacday wixii o dhan isagaanu gudbino isaga haya xalku muxuu noqonayaa markaa iminka guddida waxay idhahdeen waxaan u baahanay toban biloodoo dambe idinku halkiini ma ka soo dhaqaaqdeen mise weli waxaad taagantihiin guddidan waa in la kala diraa maxaase xalku noqonaya annagu waxaanu aragnaa guddidan in xilkeeda ku fashilantay hadday doorashadii qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa waxaana weeye iminka waxay sheegeen siddeed bilood baan horta de ay haysteen iminka oo haddii hawsheedaa la dhammayn lahaa dee siddeed biloodoo wax lagu qabtaa lahayd siddeeddaa bilood annagu maanaan lamine xukuumaddaa lumisay madaxweynaha iminkana waxay ku dhawaaqeen oo yidhahdeen waxaan u baahanay toban bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintuusana anaga noguma xidhna saamiga hadday tahay dee madaxweynihi xukuumadday ku xidhantay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guurtida xisbiga wadani kuma xidhna wadahadalladii xukuumadda iyo axsaabtuna dee xukuumaddaa laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaalo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto si looga soo dhowaado in qoloba qolo farta ku fiiqdo oo tidhaahdo iyaga ka mas-uul iyaga ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbi ahaan muxuu idiinla muuqda waxa weeye brosijur bay leedahoo wax annaga dee tala aan nalaga weydiinaya maaha brosijur baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanaan qaban karin madaxweynehay u qorayaan madaxweynuhu shan iyo toban maalmood gudahood isagoo la tashaday axsaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo siday guurtu xilkeeda uga gudato markaa brosesskaasuu maraya waananu sugaynaa inu madaxweynuhu noo yeedho idhaa maxay idinlatay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaas intay ku dhammaan karaan taladeedna weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtada hordhigo way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbi ahaan inteen leeg bay idinla tahay in lagu dari karayo doorashada in dib u dhacdo annagu maantana waanu caddaynay waxaanu annagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay ha la dadaalo oo doorashadaas yaanay dhaafin sanadkan inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama watiga doonto ha noqoto annagu waxaanu leenahay yaanay doorashadu inagu dhaafin